barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internet-ka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa isniin afarta bisha juun sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna dhallinyarada maanta duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gaadiidleyda bajaajta oo ay ku sheegeen shaqo maalmeedkii dhallinyarada ku shaqaysta gaari gacanka
reerkii aan ku biilanayay biilka awal aan heli jiray ma hela hadda maadaama hadda ay gaariga aan iska dhigay hadda waxaan ka shaqeeyaa maamooyin baan u kala jaraa baradhada oo mar aan miisaan saara mar aan dhulka ku daadiya mar aan qashinka ku adiga wax aan naf lahayn baan ku shaqaynaa maalmaha qaar buuba gaariba bixaynin hadba markuu gaariga baxayo unbaa miisaankaas iyo la helaa basa hadduu baabuur bixaynin oo tuulooyinkaba gaari u bixaynin waa u dhammaatay wax gaari la yidhaahdo wax wax la qabanaya ma jiraayiin waa la iska fariisanaya maalinkaas waa bajaajta saameynta ay ku yeesheen dhallinyaradii gaarigacanleyda ahayd ee gaarigacanada ku shaqaysanaysay waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan gabadh magaalada nairobi waxyigelin arrimaha qoyska ku siisa gabdhaha dhallinyarada ah kaalimihii qasiidooyinka bisha rabadaan ayaan ayaguna ka marnaan doonin barnaamijka kuwaan idinkugu haynana waxaa ka mid a
daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslimkuu beeraqaaya ibilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba
waa tahay waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
ugu yaraan toddoba qof ayaa dhimatay sagaal kalena way ku dhaawacmeen markii bam lagu weeraray kulan wadaad caan ah dalka afghanistan uu isugu yeero culimo kale ma jirto cid sheegatay weerarkan durbaba hase yeeshee waxa uu dhacay iyadoo ku dhowaad laba kun oo xubnood oo ka tirsan golaha culimmada dalkaasi aysan ka bixin teendhadii ay ku yeesheen kulankaasi waxyar ka hor inta culimmadaasi aysan soo saarin fadwo ku saabsan qaraxyada iyo dilalka in ay yihiin wax ka hor imaanaya shareecada islaamka ayaa iyagana qaraxaasi loo geystay kooxda culimmada ayaa waxay soo saareen baaq dowladda afghanistan iyo taalibaan ay ugu baaqayaan inay isku raacaan xabajoojin ayna wada gaaraan heshiis nabadeed oo ayaga dhexdhexaadin u noqda taalibaan ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay waxa ay xoojisay weerarada ay ka geysanayso gudaha dalka afghanistan ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa u bilowday safar uu ku bixinayo saddex dalo yuruba kaas oo taageero u raadinaya in laga laabto heshiiska nucleerka iiraan ee beesha caalamku la gashay sanadkii netanyahu ayaa safarkiisa ku bilaabay jarmalka halkaas oo ay wadahadallo uu kula leeyahay hogaamiyaha dalkaasi angela merkel waxaana kadib uu u safri doonaa dalalka faransiiska iyo britain si uula kulmo hogaamiyaasha dalalkaas britain france iyo jarmalkuba waxay ka mid ahaayeen dhowr wadan oo sanadkii heshiis la gaaray iiraan si markaasi ay uga joogsato barnaamijkeeda nucleerka waxaana dalalkaasi ka midka ahaa ruushka shiinaha iyo mareykanka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay bishii lasoo dhaafay inuu ka baxay heshiiskaasi oo uu ku tilmaamay mid hal dhinac u xaglinaya waxaana uu sheegay in uu doonayo xakameyn xoogan oo cusub oo iiraan lagu soo rogo taasoo uu ku eedeeyey inay qalalaaso ay ku hayso bariga dhexe
wanaagsan oo rabadaan kariim dhammaantiinba dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington oo wararkaasi idinkaga imaanayeen haddaan ku bilowno muddooyinkii ugu dambeysay waxaa magaalooyin badan oo ka mid ah soomaaliya kusoo badanaya adeegyada gaadiidka loo yaqaano mooto bajaajka gaadiidkan oo ka kala shaqeeyo xaafadaha iyo suuqyada laga adeegto ayaa qaar ka mid a dhallinyarada markii hore ku shaqaysan jirtay gaarigacanada ay sheegeen in ay suuqii ciriiri uu ku geliyey halka goobaha qaarkoodna ay suuqiiba ka saareen wariyaha v o e da ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya nooca sida ay arrintaasi saameyn ugu yeelatay gaari gacanleyda qaar ka mida dhallinyaradii ku xamaalan jirtay gaari gacanka ayaa haatan shaqo la-aana kadib markii ay fursadda ka saartay gawaarida bajaajta loo yaqaana taasi oo ay wadaan dhallinyaro fara badan oo ka helay shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan shaqada gaari gacanka oo ahayd mid wax soo saarkeeda lagu maarayn jiray boqolaal qoys oo ku noolaa xeryaha barakacayaasha haatan waxa ay ka cabanayaan inaysan haysan nolol islamarkaana ay aada u liidato noloshooda cabdi xasan xuseen waa gaari gacanle muddo afar sanaha ayuu nolosha qoyskiisa ku maareyn jiray gaari gacan hase ahaatee waxaa meesha ka baxday shaqadii xamaalka ee gaari gacanka reerkii aan ku biilanayay biilka awal aan heli jiray ma hela hadda maadaama hadda ay gaariga aan iska dhigay hadda waxaan ka shaqeeyaa maamooyin baan u kala jaraa baradhada oo mar aan miisaan saara mar aan dhulka ku daadiya mar aan qashinka ku dumo adiga wax aan naf lahayn baan ku shaqaynaa maalmaha qaar buuba gaariba baxaynin hadba markuu gaariga baxayo unbaa miisaankaas iyo la helaa bas ah hadduu baabuur baxaynin oo tuulooyinkaba gaari u baxaynin waa u dhammaad wax gaari la yidhaahdo wax wax la qabanaya ma jiraayiin waa la iska fariisanaya maalinkaas wax shaqa ahoo maalinkaas kusoo galay male ma had maalinkuu gaari baxaya baad kala jajaraysaa bas adoo awal hore waan heli jiray quraacda ilaa qadada cashada si fuulah baa loo cashan jiray loo qadan jira loo quraacan jiray hilib baa la gadan jiray wax kalenta hadda ma jiraayeen qadada waa laga soo gud marka lama hela maadaama quraacdi haddii la helana waa cajeera bas hilibka ma jira waka shaafici sheekh cali ayaa sheegaya in dhallinyaradii ku xamaalin jirtay gaari gacanka ay tiradooda ahayd ilaa shan boqol hase ahaatee dhammaantood ay meesha ka saartay gawaarida bajaajta loo yaqaano labada gidiba ugu yaraan shan boqol ilaa shan boqol iyo konton bay ahaayeen haddayse ka badnaynba oo hadda qaymihii macnaa awal ay ku qaadi jireen gaarigacanleyda qaymo ka yar baaba la helayba qofka awal markuu alaabta adeegto wuxuu samay jiray wuxuu samayn jiray inuu raaco oo daalo laakiin hadda taan wax raacitaana ma dhacayso alaabtiisu hore u qaadanaya gurigiisu iska tagaa isagoo qabowba oo baraf ku marayo hadda waxay noqotay inay ka tagaanba ka hahaari jiraanba ay gaargacamada iska xareeyaan ama suuq suuqa iska joogaanoo soo ganacsadahaas ma yihi maantii toddoba inay horteeda iga jirtay toddobadaasna ay ku shaqaysan jireen waxooda hadeertaana hal qof ma dhigto anigaa waayaba hoskeeda bataan leeyaha bedishay nimankaa qadka waa ka baxeen bay telefoonba u wacanayaan waxay leeyihiin xaafad meeshaasaan joogaa dukaankaas hebla joogaa iyo imow gaargacan ba la raadsan ma hortaada aduu marayo aan leeyaha ma rabna anagu mahdi xaaji waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii ku xamaalin jirtay gaari gacanka ha yeeshee waxa uu haatan iibsaday mooto bajaaj kadib markii eheladiisa uu ka helay taakulayn dhaqaale
muddo saddex sana ayaa gaargacan kusoo shaqaysanayay kabacdina gaargacankii bajaaj baa la yidhahdaa timid marka awooddii waa iska yaraata qof walba wuxuu leeyahay bajaajtaas ka raacayaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin annagoo bajaajtaan isaga biiray marka qolo abtayaasha bajaajta xoogaa yar laba kun oo kalaa ka aruursaday marka bajaajtii bajaajtaan saga gataa alxamdulillah bajaajtaan saga shaqaystaa waagii hore oo intay bajaajtaan soo bixin gaargacankeena waa iska xamaalo jirnay mar caanahan saga qaadqaadano mar aan magaala saga marmarno waa iska xamaalataas ka ahay alxamdulillah markaan maalin shaqooyo maalin shan iyo toban maalin toban maalin labaatan maayo alxamdulillah ku qaba ilmaha biilkooda cabdiwaaxid v o a gaalkacyo
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a magaalada nairobi waxay ka midka tahay magaalooyinka bariga afrika ku yaala ee soomaali aada u fara badan ay ku nool yihiin nasre xabeeb yuusuf waxa ay dhallinyarada ku dhaqan magaaladaasi siisaa waxyigelin la xiriira dhisnaanshaha qoyska iyo weliba sidii aanu u burburi lahayn waxaana ay sidoo kale waxyigelinta ay u samayso iyo caqabadaha ay dhallinyaradu la kulmaan ee ku keena qoyska inuu burburo ay ugu warantay wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxmuud xareed bismillaah caqabada ugu badan oo waxa waaye qof kasta uu la kulmaayo markii guur uu maqlo waxa waaye caqabada aan u naqaana cabsi horta midda koowaad waxaan aaminsannahay annaga guurka in yani mostali ragga iyo dumarkaba waan ka cabsanaa guur markaan maqalno waxaan u sababaynaa oo sabab aan ugu soo qaadanaa tusaalayaal hore oo aan dhahno guurkaas heblaayo guurkii baa ka xumaaday heblaayo kale guurkii baa ka xumaaday nin hebel wuu xumeeyey gabadha anagoonan fiirin mar walba tusaalayaasha bositiveka ah ama guurarka hagaagay waxaan mar walba tusaale usoo qaadanaa guurarka xumaaday marka caqabadaha ugu horeysa waxa waaye horta gabadhaba inay aaminsan tahay inaysan guursan karin oo ay ka baqayso shaqsiga ay guursan lahayd cabsidaa maxaa keenaysa cabsidaas waxaa keenaysa markay arkaan bulshada guurar hore oo faylgaroobay ama nolosha ku khasaaray markaad aragtid waad cabsanaysaa waa sax qofku inuu cabsado waa muhiim laakiin looma baahna wax qadar rabbi waxaan mar walba anaga sameynay qadarta rabbi ayaan waxaan ka hormarinay waxyaabihii kaleeto waaqacaha oo dhici lahaa waxaan aaminay marka qadartii iyo wixii qofkan aan kala kulmi lahaa waxaan xoog u aaminay qofkan wixii kala kulmi lahaa inuu igu dhacayso waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah oo weliba dhaqanka islaamka raba inuu ku dhaqmo inuu horta ka saara meesha qof ayaa waxaa ku dhacay xumaanta intaa la eg guurkii waa kahagaag oo ka halaabay adiguna waa kaa halaabaya waa inaad marka hore qadarta rabbi aaminta oo guurkaaga wuxuu ilaahay kuugu talagalay ayaad u maraysaa marka xigta inaad iska saartid cabsida ah guurkan waa halaabaya sababtoo ah gabadha markay guursanayso cabsi ayaa ka buuxda wiilka markuu guursanayana cabsi ayaa ka buuxda labada qof ayagoo kala cabsanaya ayay isguursanayaan markay isguursadaanna waxaa adkaanaysa inay wada dhaqmaan sababtoo ah gabadhan waxay ilaalinaysaa khaladaadka wiilkan uu la imaan lahaa asaguna wuxuu ilaalinaya khaladaadka gabadhan ay la imaan lahayd waxaa loo baahan yahay labada qof inuu qofba qofka kale uu qalbigiisa u furo ilaahna uu u tala saarto oo isagu iska ilaabo wixii dhibaato dhacday laakiin maanta uu fahmo bal inuu qoyskiisa uu xallin karo tusaalena uu u noqon karo qoysas kale oo wanaagsan oo badan marka caqabadaha ugu horreeya waxa waaye gabadhi markii la guursado cabsi ayaa ku jirta markii la kala tago markii la kala tagana waxaan aaminsannahay dhibka ugu badan gabadha keliya inuu ku dhaco dhibka labada qofba waa saameeya ragguna waa saameeya dumarkuna waa saameysaa ninka ragga ah waxaa ku dhacaysa markuu gabadha uu furo ama guriga ay kala tagaan ama gurigiisii ubadkiisi uu burburiyo nolosha dhan ayaa ka wareerta kalsooni darro ayaa ku dhacda wuxuu aaminaa inaysan jirin qof dambe uu la noolaan karo oo yacni dabeecadihiis ahayn kara wuxuu aaminayaa mar walba inuu yahay qofka asaga khaldamay wuxuu aaminayaa inuusan lahayn awood mas-uuliyad oo uu reer ku hagi karo sidaas si lamid ah ayaa gabadhu ayadana waxay aaminaysaa inaysan reer dhaqi karin waxay aaminaysaa yani in waxay isku soo qaadaysaa tusaale qof aad u raqiis ah oo waxba qiimo aan lahayn inay tahay anagoo mar walba gabdhaha guryahooda ka duma marka horena ku dhiirigelina inay ninka iska celiso oo la dhaho gurigaaga waa saan ninka iska celi yuusan qaladkan kugu sameyn markii lasoo furo ay gabadhi iyo wiilkii kala tagaanna bulshadii ayay haddana dhaleeca kala kulantaa oo waxaa lagu dhahayaa gabadhi garoob bay noqotay yaa hayn kara ninka gurigeeda hore ayadaa soo dumisay waxaan sameynaa dhaleecada badan dumarkan dusha ka saarnaa oo gabadha ayaan khalad ka saarnaa marka caqabadaha ay la kulmayso waxay tahay marka koowaadna cabsi baa ku jirta marka labaadna cuqudad ayaa ku dhacaysa gabadhi muddadii hawshan wacyigelinta aad ku jirtay ee bulshada waxyaabaha kuula yaabka badnaa ama ugu adadka aad la kulanta maxaa ka mid ah
waxaan yani la kulanaa mar walba aan anaga shaqadan ku jirno dhibaatooyin aada u tiro badan run ahaantii wixii iigu naxdinta badnaa ama aan la kulmo waxay ahayd ragga ayagu maanta waayidan badan soo badiyey dhanka gacanqaadka oo run ahaantii xataa aanan fiirinaynin gabadha xilliga loo gacan qaadayo iyadoon marnaba diinteenu aysan banayn gabadha in loo gacan qaado laakiin xiliyo alyani maantayto gabadhi xilli ay umul tahay xilli ay tahay alyani xaamilo rag u gacan qaadaya oo gabadhi ayadoo dilan oo lagu keenayo oo hadhowna labadii ilmo ayadii iyo ilmihii inaad kala badbaadisid ay dhibaato kugu noqonayso marka caqabadaha ugu badan aan la kulanno waxay tahay caqabada dhanka maskaxda kasoo gaarta dadka rag iyo dumarba guurkii markii uu xumaado labada qofba xanuun maskaxeed ayuu ku reebayaa waayo qofka markuu welwel ku yimi oo kalsooni daro ku timaado oo cabsi ku timaado wuxuu halis u yahay qofkaas noloshiisa inuu ku dhaco uusan waxba qabsan karin xaalad waalina uu ku sugnaado marka caqabadaha ugu badan aan la kulanna annaga waxaan kala kulanaa dhalinyarada iyo guur dadka isqababa sababta keenaysana waxay tahay guurkii iyo guryihii oo xumaaday marka waxaan mar walba kula talinaynaa dadka inay ka waantoobaan in guryaha ay dhanka wanaagsan mar walba u fiiriyaan aysan guurkana interest ka dhigin sidoo kaleetana cabsidan dadka lagu abuuray oo guurka laga cabsanayo in la iska daayo qof walba qadarta rabbina inuu aamino wacyigelinna inuu sameeyo qofka markuu aqoon leeyahay wuu dhisan karaa gurigiisa wuuna haysan karaa waa inuu ku fekeraa qof walbo aqoon leh maantayto tusaale waxaa lasoo qaataa even dadka markay waxbartaan gabadha markay waxbarato waxaa la aaminsan yahay inaysan reerka haysan karin waxay ka mid tahay waxyaabaha negativeka ah oo dadka lagu sii wacyigelinayo dadki ma xuma laakiin wacyigelin xumo ayaa haysa laba qof oo kastoo isu timaada waxay ka sheekaysanayaan inta xun oo keliya looma baahna in mar walba wacyigelinta inta xun loo fiiriyo waxaa loo baahanya dhanka wanaagsan in loo fiiriyo qofka markuu hal aayadna allah ka dhigay diinta markuu ka yaqaano maadigana wax ka yaqaano ma umalaynayo qofku inuu xumaan ku dhaqaaqi kara laakiin wacyigelin xumadii dadka haysa darteed ayaa xumaan loogu bedelay wax walba waxaan kula talin lahaa in wacyigelinta wanaagsan la badiyo in guurarkan halaabaya laga fikero in bulshada way wada xanuunsatay ayagoo dhan dhan maskaxiyan iyo dhan caafimaadkooda aad ayuu u hooseeyaa in dhankaas ayagana loo fikero loo cararo diinta ilahina in ayadana dhankeeda loo leexdo mar walba oo ilahay la tala saarto gabdhaha iyo bulshada ku dhageysanaysa maxaad kula dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmayaa aniga horta gabdhaha keliya lama dardaarmayo rag iyo dumarba waxaan kula dardaarmayaa marka hore ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa in lumber one laga dhigo marka xigta in la iska daayo negative thoughtska dadka ku jira fikradaha khaldan oon aaminay oon guurarka ka aaminay guurku waa wax wanaagsan diinteena ayaa na fartay diintuna wax wanaagsan wayna fartaa mar walba waxa xunna waa naga reebtaa guurkeenna guurarka diinta islaamka wuxuu uga duwan yahay annaga guurkeenna dumarka xuquuq badan ayaa la siiyey raggana waxay xuquuqda dumarka ugu tumanayaan waa wacyigelin la-aanta iyo jaahilnimo u geysay ee qof walba markuu waxbarto wacyigelin badan ama xaalad wacyigelin uu la kulmo wanaagsan wuxuu jecel yahay inuu hagaagsamo guri maanta wiil iyo gabar kastoo maanta isqaba haddaa tirada gurigaaga ma jeclaan lahayd inaad dumisid nin jecel malahan gurigiisa inuu ka dumo qof walba wuxuu jecel yahay gurigiisa inuu haysto laakiin bulshada ayaa waxaa ku badatay dhankii xumaanta soo marka guryihii waxay ku dumayaan si fudud
waa tahay nasre xabeeb yuusuf ayay taasi ahayd dhegeystayaal oo ka mid ah dhalinyaro ku dhaqan magaalada nairobi oo siisa dhalinyarada kale ee isla magaaladaasi ku dhaqan wacyigelin ku aadan dhisnaashaha qoyska iyo weliba sidii aanu u burburi lahayn waxaana ila hadlaysay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed dhegeystayaal gordhow ciyaarihi ayaad maqli doontaan balse aynu u labano dhinaca khasiidooyinka sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen waxaana khasiidadan ku luuqeynaysaa faadumo cabdulaahi kaan mandeqi qaar ka mid a hoblada qaranka ee soomaaliya
rabadan bilataya bilkhayr galaayadi way ad xidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskae bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskae bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslinkuu beerraqaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beerraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr dhulku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaya ibilkhayr badhaadhaha iyo sabolku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaya ibilkhayr
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaan marin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaa boqorka abaalmarin addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaa boqorka abaalmarin
waa hagaag codkaasi maandeeq iyo kooxda ka daba jiibinaysa intaasi aan kaga gudubno iyo rabadaankaasi qasiidadeeda markana waa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsan tahay zaare cabdi axmed dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddiiaynu ku horayno ciyaaraha n b a-da ee basketboolka waddankan maraykanka ciyaartooyga stephen cory ayaa mar kale dhigay rikoor cusub oo dhinaca dhalinta saddex leyda kadib markii kooxdiisa golden state warriors ay guul kale mar kale ka gaartay ciyaaraha isxiga ee faynalaha oo ay la ciyaarayeen kooxda kubadda kolayga ee cleveland cavaliers kadib markii ay kaga adkaadeen iyo oo cleveland ay keensatay waana guushii labaad oo ay gaarto kooxdaasi stephen curry ayaa waxa uu markaasi kor u dhaafay oo uu dhaliyey saddexleydiisii sideedaad muddo dhow isagoo noqday mid isagoo hore u dhaliyey dhibco gaaraya soddon iyo saddex dhibcood oo uu ka dhaliyey oo u dhaliyey markaasi kooxdiisa warriorska kooxdiisa warriorska waxa ay difaacanaysaa koobkan oo ay laba kulan uuna uga xigto inay badiyaan in ay qaadaan mar kale oo isku xigta markii saddexaad muddo afar sano ah geemka ama kulanka saddexaad ayaa waxaa la dheeli doonaa oo lagu dheeli doonaa magaalada cleveland maalinta arbacada ah ee soo socota dhinaca kubadda cagta haddii aynu aadno naadiga kubadda cagta shakhta doneska weeraryaanka qadka dhexe uga ciyaara fred ayaa la rajaynayaa inuu soo gebagabeeyo isbuucan horraantiisa heshiisu la galayo naadiga manchester united ciyaartooygaasi waddanka braziil u dhashay ayaa waxaa ciyaartii xulka dalka braziil ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda kurweshiya ee ka dhacday gegada anfield ee magaalada liverpool beddel ku soo galay markaas oo naadigaasi laba gool iyo waxba waddanka braziil ay ku awdronaatay jirkan ayaa la rajaynayaa in uu soo gebagabeeyo heshiis ku kacaya milyan oo ganiga starliinka naadiga kubadda cagta ee manchester united uu soo wareegayo xulka dalka jarmalka waxaa la shaaciyey ka ciyaartooyga kamadambeyska ee koobka adduunka ka qayb qaadan doona ha yeeshee taageerayaasha kooxaha kubadda cagta ee adduunka iyo sidoo kale dadka ciyaaraha ka faalloodaba waxaa fujciso ay ku noqotay in laga tagay oo macallinka kooxdaasi uu ka tegey ciyaartooyga garabka uga ciyaara naadiga manchester city ee leroy sani kaas oo ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan ee dhinaca garabka ka ciyaarta waxaa sidoo kale laga tegay ciyaaryahanada naadiga bayan liverkuson u ciyaarta bend leno iyo jonathan tah waxaa la magacaabay ka ciyaartooy ee xulka dalkaasi oo uu ku soo laabtay ciyaartooyga manuel noyer oo difaaca boortaha u qabta naadiga kubadda cagta ee bayer munikh iyo xulka dalka jarmalka inkastoo muddo sagaal bilood oo maqnaa ayaa kulankiisa ugu horreeyey sabtidii waxa uu la dheelay xulka dalka austriya inkastoo jarmalka laba gooli gool laga wadronaaday tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta westerham ayaa la sheegayaa in isaga iyo xaaskiisa iyo saaxiibo kale oo isla socdeen markaasi lagu dhacay maqaayad ku taalla waddankiisa jili maqaayaddaas oo la yidhahdo san diego ayaa waxa ay dhacday markii ay ka soo baxeen tababarihii hore kooxda manchester city manuel belegrini in kooxo burcad ahi ay dhexda u galeen dabadeedna ay ka qaateen boorsadii ay wadatay xaaskiisa lama sheegan in ay wax dhibaata ay soo gaartay booliiska ayaa sheegay inay arrintaasi baaritaan ay ku hayaan oo ay baarayaan dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
markana mar labaad qasido nabi ammaan ah oo bisha ramadaane barakeysan loogu talagalay iyo cabdirasaaq gaadoco iyo qaayb ka mid ah fanaaniinta la jibinaysa kusoo dhawaada
habishii aan wada sugayne ilaahay sara ka yeele karaamada badan la siiye iblayska lasaan duleeye imaanku haynoo sugnaadee sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma waa bishii aan wada sugayne ilaahay sara ka yeele karaamada badan la siiye iblayska lasaan duleeye imaanku haynoo sugnaadee sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma salaatu salaamu calaa mustafa xabiibi muxamed calayhi salaam salaatu salaamu calaa mustafa xabiibi muxamed calayhi salaam salaatu salaamu calaa mustafa xabiibi muxamed calayhi salaam salaatu salaamu calaa mustafa xabiibi muxamed calayhi salaam allowsaa karaanka mawdka suwaalaha ilka yaalla dariiqa jidkii siraada sudiga maalinta qiyaame dhibkiyo saaran seerka naarta subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi allowsaa karaanka mawdka suwaalaha ilka yaalla dariiqa jidkii sirada sudiga maalinta qiyaame ee dhibkiyo saaran seerka naarta subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi الصلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه الصلاة صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام الصلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه الصلاة qasiidadaasi nabamaanka ayaannu ku soo gebgabaynaynaa idaacaddeenna iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo saare cabdixmed dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
addun waa sagaal daruuro haddana siigii abusweye sidaad mooda iisa maahe saryaraabta oona malahe sadkeen aakhiru jiraaye allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka
adduun waa sagaal daruuro haddana siigiya buswe sidaad moodaysa